إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka madaxdiisii waxaa kordhay khasaaraha askarta koonfur galbeed ka soo gaaray qarax xalay lagula beegsaday magaalada baydhabo ee baay alkataib al akhbaariya ayaa baahisay muuqaal cusub taasoo ay ka soo saartay dagaal ka dhacay duladka degmada balcad ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe xasan sheekh ayaa sheegay in shirkadaha iyo bangiyada ay dowladdiisu u hayaan shaqo culus oo la-aantood aan suurageli karin taasoo ah inay dadka lacagaha ugu jaraan bulshada magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay ku qabaan wadooyinka burbursan ee ay biyuhu fariistaan xilli roobaadka maleeshiyaadka amxaarada ee faano ayaa la wareegay magaalo ku taala xuduudda uu dalka itoobiya la wadaago suudaan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa shil gaadiid oo laba maalin ka hor ka dhacay dalka kenya waxaa dowladda federaalk lagu eedeeyey inay si sharci darro ah ku xirtay maamulada isbitaallada ku yaala magaalada muqdisho qodobada wararka ugu dooroon ayay intaa ahaayeen waxaa idinku soo maqan iyagoo dhammaystiran
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalin khamiis ah taariikhduna ay tahay shan iyo labaatanka bisha labaad kun afar boqol afartii lix hijri waafaqsanna sagaal iyo labaatanka bisha sideedaad labaatan labaatan iyo afar kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran waxaa kordhay khasaaraha askarta koonfur galbeed ka soo gaaray qarax xalay lagula beegsaday magaalada baydhabo ee baay guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ay la beegsadeen habeenkii xalay guri ay degnaayeen ciidamada sirdoonka ee dowladda federaalka inta la xaqiijiyey qaraxaasina waxaa ku dhaawacmay hal askari waxaana ku burburay laba kor oo ak ah alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay muuqaal cusub kaasoo ay ka soo saartay dagaal ka dhacay deegaanka ilbaq ee duleedka degmada balcad ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe maxamed cali ayaa warbixinta isdaarkaasi soo gudbinaya
aad baad u mahadsan tahay ee goordhow kanaalka wararka alkataib al akhbaariya ayaa waxa uu baahiyey muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo weerar lagu qaaday xire ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe muuqaalka uu baahiyey kanaalka wararka alkataib ayaa lagu soo bandhigayaa weerarkii ka dhacay xerada ciidamada dowladda federaalka ee deegaanka ilbaq oo dhaca duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe qaybaha hore ee muuqaalkan ayaa lagu arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka gudbaya difaacyada ay dhisteen ciidamada dowladda federaalka ay isku soo geedaameen intaasi kadibna waxaa goobta ka dhacaya ee dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka
الأجيال صبر الرجال وهمة الأبطال صنع ذنوب العز للأجيال قم يا قصيدي للكرام مقدما في جنبات حر الصعاد muddo ay xabaddu socotay kadib ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa sida muuqaalka laga dheehanayaba u suuragelaya inay si buuxda gacanta ugu dhigaan saldhiggii askarta dowladda federaalka ay ku sugnaayeen kadib markii ay laayeen askartii halkaasi ku sugneed halka kuwo u suura gashay inay naftooda la baxsadaanna ay cagaha wax ka dayeen kamerad alkataib ayaa soo bandhigaysa meydadka qaar ka mid a askarta dowladda federaalk oo daadsan ee halkii lagu dagaalamay oo ah xerada askarta dowladda federaalk ee deegaanka ilbaq askarta badankood waxa ay rasaasta ka haleeshay qeybaha sare ee jidhka ee waxa ayna daadsan yihiin gudaha xerada iyo bannaankeeda isdaarka cusub waxaa ka soo muuqanaya ee askari ka tirsan dowladda federaalk oo isagoo nool ay gacanta ku dhigayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo u muuqda mid jahawareersan ayaa waxa uu askarigu yidhi sida kan intaasi kadib muuqaalka waxaa lagu arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dab qabadsiinaya teendhooyinkii xerada ugu dhisnaa askarta dowladda federaalka qeybaha dambe ee muuqaalkan cusub uu baahiyey kanaalka wararka alkataa'ib ayaa lagu soo bandhigayaa hubkii iyo saanadii milatari ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo furteen weerarkii ka dhacay deegaanka ilbaq ee duleedka degmada balcad hubka lagu soo bandhigay muuqaalka ayaa isugu jira noocyo kala duwan sidoo kale qalabka isgaarsiinta ciidanka ayaa ka mid a waxyaabaha lagu soo furtay weerarka ee lagu soo bandhigay muuqaalka cusub ee la baahiyey weerarkan lagu soo bandhigay muuqaalka cusub oo ahaa mid cagmarin ah ayaa waxaa ciidamada dowladda federaalka loogu dilay ku dhowaad soddon askari xasan sheekh ayaa sheegay in shirkadaha iyo bangiyada ay dowladdiisu u hayaan shaqo culus oo aan la-aantood u suurageli karin taasoo ah inay dadka lacagaha ugu jaraan tafaasiil ku aadan warkaasi mahad cubeyd ayaa soo gudbinaya بسم الله الرحمن الرحيم
dalka nooga baxa waxaad tihiin duulinka harsaday duulinka harsaday shacbigiin daruufe haysana ay nololu diidiin aakhira dadkii degana waad soo daldalateen soomaalida dalkaya dibadda baan baaqu dirayaa baaqu dirayaa diintiinna yaa daafacdeen kana dayowdeen gaaladii dumaysay aad tahriib canshuur canshuur xad dhaaf ah iyo baad waa ereyada ugu badan ee maalmahan qabsaday warbaahinta soomaalida cashuurta ha la bixiyo canshuurihii hore oo ummadda inta laga qaata aan waxba lagu qabanaynin maxay uga duwan tahay canshuur xaddaaf meelay u socta aan loogeen ha ibir nagala dhigo canshuurtaas baadaa la qaadaayo meelay u jeedda aan la aqoonin ee soomaaliyay dalkeennii miyaan cadow ku soo duulin dadnimadii diriya farac tan iyo markii reer galbeedku go'aamiyeen bixitaanka ciidanka atmis islamarkaana sheegeen inaysan awoodi karin inay siiyaan dhaqaalihii ay soomaaliya ku joogeen dowladda federaalka waxaa ku soo furmay culays tiiyoo ay u sii dheer tahay in dowladda qudheeda lagu wargeliyey in laga jari doono taageeradii maaliyadeed ee la siin jiray adduunka laba sana hadda kadib waxaa la leeyahay waxaan idinka joojinaynaa kaalmada aan idiin siino ee soomaaliya haddii la rabo marka inaan isku filnaano maalin walba haddaan xalana nalka maamulo oo aan maalin walba dad u hoggaansanno ayadana mushkilad weyn oo waddankeenna aan horumar la gaarayn
dowladda federaalka waxaa u soo baxday inay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa magaalada muqdisho kuu soo dallacdo lacagihii ay reer galbeed ku jarteen si loo suuro geliyo inay dalka sii joogaan labiyo toban kun oo askari oo shisheeye ah kana mid yihiin ciidamada itoobiya
waxaan la soconaa cadaasyada xooggan ee kooxda riddada lagu saaray inay keento dhaqaale lagu sii socodsiiyo duulaanka saliibiga ah ee lagu hayo dalkan
dowladda federaalka oo ka duulaysa culeysyada ku soo furmay iyo farriimaha kaga yimid reer galbeedka waxay soo rogtay canshuur xaddaaf ah oo dadka laga qaado boqolkiiba shan marka canshuuray dawladdu naga qaadaa dawladdu annaga sida inaan nahay waxa carabta ay ku tilmaanto xuthaala bashariya waxaanan nooleen ama qashin dad qashin oo nool camal ee dawladda nagula dhaqantaa xuquuqdaanna dawladda nama siiso war waxaan leenahay canshuurtaan naga dhima shan iyo tobanka dollar madaale wuxuu yidhi e i b marka la canshuurta waa dhimeena waxbana ma dhimin waa shan shan iyo iyo tobankii dollara dhiibnaa war madaalow haddaad qur'aan taqaan aad ilaahay og tahay yaa ninka madaalo sidiisa allam yaclam bianna allaha yaraa war inuu ilaahay arkaa ma oga miyaa madaalo dugaa fada xambaariyo aad tihiin gaala doorbiday gaala doorbidaya dalka nooga baxa waxaad tihiin dowladda federaalku inay hesho canshuuraha xaddaafka ah waxaa uu suuro gelinaya shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada sida ay iyaduba sheegtay kuwaasoo bixinaya dhaqdhaqaaqa iyo xogta macaamiishooda una jaraya dowladda federaalka canshuurta boqolkiiba shanta ah xasan sheekh ayaa si aan qarsoodi ahayn ganacsatada ugu ammaanay inay hayaan shaqo badan oo ay dowladdiisu qaban lahayd ganacsataduna waxa ay noqdeen gacantii ileen dowladdu qof qof uma hor istaagi karta shacabka qofka koobka shaha cabbaya iyo midka dhalada biyaha gatay iyo midka muxuu ahaaye guriga gatay iyo midka maxaanku idhahdaaye maqaayadda saxan biriisa ka cunay dowladdu intay hor istaagto mid walba warkeen adiga cashuurtii ma dhihi karto laakiin ganacsadahani ganacsigiisii iyo dukaankiisii iyo sistamkiisii iyo kombyuutarkiisii iyo wixiisii haddaanay shaqaynin waa sida aan sheegnay dowladdu qof walba wuxuu koobka shaaw cabay iyo dharadii biyaha u gatay ma ag istaagi kari lahayd ganacsatadu waa mahadsan tahay shaqo aad iyo aad u weynay fududaysay qabtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toddobaadkan soo saartay digniintii ugu cuslayd iyadoo ka jawaabaysa cabashada dadweynaha iyo siyaasadda dowladda federaalka ee ah in dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed lagu biilo ciidamada shisheeye waxaan dhammaan bangiyada shirkadaha iyo xarumaha ganacsi ee gaarka loo leeyahay u sheegaynaa inuu khiyaarku gacantooda ku jiro waxa u furanna ay tahay oo keliya inay kala doortaan inay madax bannaanidooda dhowraan ilaaliyaan ballantii ay ka qaadeen bulshada ee ahayd inay maalkooda u xifdinayaan xogahooda u ilaalinayaan ammaanada loo dhiibtayna soo celinayaan xilligii looga baahdo ama inay la saftaan nidaamka riddada oo ay ka qayb qaataan boobka lagu hayo hantida shacabka kadibna u diyaargaroobaan ciqaabta ay ka helaan xukunka shareecada islaamka si kastaba ha ahaatee waxaa laga dhur sugayaa natiijada ka soo baxda digniinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii ay dhammaato muddada toddobada maalmood ee ay shacabka ugu baaqeen inay hantidooda ka badbaadsadaan shirkadaha iyo bankiyada ay ku tilmaamtay khaa'imiin u bareeray inay hantida ummadda soomaaliyeed u baylihiyaan cadowgooda damiirla wayaalow ka kacawan idin digaye darxumaan idiin muuqan aan daaqad ka arkaaye
bulshada magaalada muqdisho ayaa kacbanaya dhibaatooyin ay ku qabaan wadooyinka burbursan oo ay biyuhu fadhiistaan xilli roobaadka mubaarak cumar ayaa warkaasi inoo haya dadkan oo isugu jira gaadiidleyda iyo qeybaha kale ee bulshada ayaa cabasho xooggan ka muujiyay wadooyinka magaalada muqdisho oo ah kuwa biyo fadhiisad ah wadooyinka magaalada muqdisho ayaa ah wadooyin aada u burbursan islamarkaana aan la mari karin marka uu roob da-o mararka qaarna ay dhacdo in aan laisku gudbi karin wadooyinka qaar ka mid ah bulshada oo saxaafadda kula hadlay magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka ay ku qabaan marista wadooyinka magaalada muqdisho sidoo kale bulshada ayaa xasan sheekh ku sheegeen in uu dalka sicir barar iyo dhibaatooyin u horseeday canshuur baad ah oo aan bulshada waxba loogu qabanaynin waa kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaas waxay ku yeelan kartaa waxyaalo badan sababtoo ah tagsi waa la bilaabay lacag waa la bilaabay guryo lacag waa laga qaadaa meel walbaa laga qaadaa haddaad waddadii haddaay aan soo marahay haddaa artan baa kasi tan baa roon meel walba dhooqo wadda waxaa fadhiisa i don't know wax loo soo biyey hadda garamayn i don't know dowladda waxaan ku taagnanay dadka lacag bay ka qaadaa waxyaalo badan way qaadataa haddana waddooyinka saan eh ummad ku noolaan karta ma jirto ma umalaynaya dowladda inay wax suubin doonto maaha inay wax ku dhac maahan gacanteeda inay wax suubin doonto ma umalaynaya sababtoo ah waxaa la gacantii wax barata maxaa la dhihi jiray tasaca ku kala waaye jaadley haddaan ani aniga dhan dhibaa ku qabnaa waddadan kow waddada ceelqolow kow waddada isgoyska bakaaro kow jacal suufin waxaa waaya mooto dhan ma marayso waddada talex lacag baabuurta waaweynaa bisa lacag laga qaadana mooto dhan ma marayso jaam rafaad isgoyska bakaarana sidoo kale iyadana jajab waa burfur ceelqolow aa ka mid ah والله دبوينا قبنا هذه قاعدين لنا بجاجنا دانا اساس من لتا والله ودنك مركع عشور قناحتر وسوري سعير بر دد لقى هذا لا يا لين كستو عقب ليه لاني العقد ما يستوري دبي عشيق ودنك سعير بر وكذا tan iyo dib u doorashada xasan sheikh ayaa waxaa magaalada muqdisho soo wajahay dhibaatooyin isugu jira dhac dhulboob kufs iyo dilalka ay geysanayaan askarta dowladda federaalka halka bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku naaloonayaan harka shareecada islaamka maleeshiyaadka maxaarada ee faano ayaa la wareegay magaalo ku taala xuduudda uu dalkaasi la wadaago suudaan sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cabdiqaaliq macalin cabdiweli maleeshiyaadka amxaarada ee faano ayaa la wareegay magaalo ku taala xuduudda uu dalka itoobiya la wadaago suudaan warbaahinta faano ayaa baahisay in maleeshiyaadkooda ay gacanta ku dhigeen magaalo istaraatiiji ah oo ku taala xuduudda suudaan halkaas oo ay kala wareegeen ciidanka xabshida itoobiya waxaa magaalada ay la wareegeen lagu magacaabaa galeego taasi oo ugu dhow xuduudda ismaamulka amxaarada la wadaago waddanka suudaan ciidamadii itoobiyaanka ee halkaasi lagu weeraray ayaa hadda la sheegay in ay ku kala fidhxadeen dhulka hoodka ee magaalada galeego dagaalada u dhexeeya maleeshiyaadka faano iyo milatariga xabshida ayaa hadda u muuqda mid cirka sii galaya iyadoona faano ay sheegtay in ay guulo waaweyn ka gaartay dagaalkan tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo maalmo ka hor ay fallaagadu sheegtay in ciidan xoog leh ay geysay islamarkaana ay horumaro ka sameeyeen magaalada leemi oo boqol labaatan iyo lix kilomitir u jirta magaalada addis ababa ee caasimadda u ah dowladda xabshida halkaas oo ay tilmaameen inay jab lixaad leh ku gaarsiiyeen ciidamada milatariga faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa shil gaadiid oo laba maalin ka hor ka dhacay dalka kenya maxamed muudi ayaa faahfaahinaya shilkan gaari oo daraad ka dhacay ismaamul ka tirsan waddanka kenya ayaa waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kuwaasi oo uu soo gaaray rakaabkii gawaarida shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen saddex gaari oo labo tahay kuwa xamuulka qaada halka midka kalena uu yahay kuwa raaxada ah hal qof ayaana ku dhintay halka dhowr kalena ay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan wadayaasha gawaarida xamuulka ee shilka galay gawaaridii shilka galay ayaa lagu soo waramayaa in ay soo gaareen burbur xooggan oo ka dhashay markii ay isku dhaceen kadib waddanka kenya wuxuu ku jiraa waddamada afrika kaalmaha hore kaga jira shilalka gaadiidka toddobaad kasta oo dhowr shil oo ay dad ku dhinteen ayayna baahiyaan warbaahinta gudaha waddankaasi warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambeyntii waxaa dowladda federaalk lagu eedeeyey inay si sharci darro ah ku xirtay maamulka isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho warkaasi cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya canshuurta dowladda federaalk ee ku soo rogtay ganacsatada iyo dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxay xitaa saameyn weyn ku yeelatay bukaanada ku jira isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalk oo arrinta canshuurta ka hadlay ayaa wuxuu sheegay in muddo saddexa maalina loo xidhay maamulada isbitaalada shaafi kalkaal soomaali sudanis iyo muqdisho hosbitaal kadib markii ay diiday inay bixiyaan lacago baad ah ila wareedyo ayaa xaqiijiyeen saraakiisha booliiska dowladda federaalk ay xidheen agaasimayaasha isbitaaladani maamulada isbitaalada ayaana si cad u diiday inay lacagta baadda ay dowladdu soo rogtay ka qaadaan bukaanada danyarta ee isbitaaladooda daawada ka iibsanaya arrintan ayaana waxaa si aada looga hadalhayaa guud ahaan baraha ay bulshada ku wada xidhiirto waxayna dadka iyo inta badan siyaasiyiinta ay dhaleeceen iyo cambaarin kala duldhacayaan dowladda uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa wuxuu sheegay in dowladda federaalk ay iibsanaysa hantiyada ay dadka gaarka u leeyihiin sida dhulalka iyo dhismayaasha wuxuuna tilmaamay in dowladda ay canshuurayso dekadaha garoomada diyaaradaha goobaha ganacsiga guryaha iyo gaadiidka waxayna lacag ka qaadaysaa adeegyada kala duwan ee bulshada ayuu cabdiraxmaan cabdishakuur ku yidhi qoraal uu soo dhigay internetka waxay dowladda federaalka lacaga baaddah ka qaadaysaa dadka bukaanada ah in lacag la'aan ay ku daaweyso isbitaallo ay u furto daryeel caafimaadna ay u fidiso iska badaaye waxay dowladda federaalka isbaaro u dhigatay jaabka dadka bukaanada ay ku jira isbitaalada caafimaad ee ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho guud ahaan warkii alfurqaanna waa naga intaa